asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhudaa waxay idin soo gudbinaysaa darsigii labaad ee kitaabka
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويقول الناظم باب في النجاسات وأحكام التطهير wuxuu baabu yahay nijaasooyinkii iyo طaahirinta nijaasooyinka la طaahiriyo axkaamtooda ونجاسة تعدادها الخنزير مع بول لإنسان أو الحيوان والمذي ريق الكلب مع دم, مع دم حيضة مع ميتة تطهيرها نوعان بالماء وهو الأصل عند طهارة أو رخصة جاءت من الرحمن كالدلك طهر كالدلك طهر كالدلك طهر بالتراب نعالنا أو ذيل ثوب جاء للنسوان شرط النجاسة أن نزيل وجودها في أي شيء طاهر الأركان halkan wuxuu ka gudagelayaa ama uu ka bilaabay inuu tiriyo waxyaabaha nijaasooyinka maxaa yeelay horey waa kii inoogu soo sheegay wuxuu ina yidhi biyaha hadday nijaasa ku dhacdo oo ay bedasho biyahaasi way nijaasoobayaan nijaasadii biyaha hadday ku dhacdo nijaasayn lahayd maxay tahay nijaasada lafteedii waa in la ogaado maxaa nijaaso ah wuxuu yidhi marka waa najaasatu nijaaso tacdaaduha nijaasadaa tirinteedu alkhinziiru wey waa doofaarka maca bawlin kaadi lala qabo oo liinsaanin insaan usugnaata kaadida insaanka awil xayawaani ama xayawaan usugnaatay aw lilxayawaani macna ka dhinto walmadyu weeye madida riiqul kalbi weeye eyga caliyadiisa macdami xaydatin dhiigga xaydka lala qabo maca maytatin bakti lala qabo maydka tathiiruhaa daahirinteeduna nawcaani laba nooco wey intaasi waa wixii nijaaso ah see loo daahirinaya marka laba nooc wayaan buu yihi bilmaai baa lagu daahiriyaa wa huwa bimaaga ayaa alaslu ah cinda tahaaratin daahirin agteeda markii wax la daahirinayo biyaa asal ah in lagu daahiriyo aw amase ruksatin aw biruksatin ama ruksa lagu daahirin bilmaa-idaasay ku cadfanta aw ruksatin aw biruksatin baa lagu daahirinaya ruksadaasoo jaa-a timid min alraxmaani allaha naxariista badan xaggiisa ka timid maxaa mihaalu noqon kara ruksadaasi ka dalki oo kale wey waa jijibin oo kale bituraabi carada lagu jijibiyo dalkigaasoo tahara daahiriyey nicaalanaa kabaha naga daahiriyey aw amase dayla thawbin mara fiideed ama saynteed ama qeybteeda hoose daahiriyey daylkaasoo jaa-a yimid linniswaani dumarka xaalu usugnaaday shardu nijaasati shardu najaasati nijaasada shardigeedu an nuziila waa inaan zuulinoon tirnoon bi-ino wujuudahaa jiditaankeeda fii ayi shayin ay biayi shayin shay alla shaygii doonay shay kasta shayguu doonay ha noqdo biayi shayin shay-un in aan ku zuulino shaygaasoo daahiril arkaani tiirarkiisu ay daahir yihiin shay un daahir ah nooca doon ha noqday waa inaan ku zuulino shan bayt ayuu meeshaas inoogu dhigay baytka hore wuxuu ku sheegay saddex nooc saddex shay oo nijaaso ah ka koobaadi waa doofaarka doofaarku ku bilaabay intuusan inoo bilaabin bay ahayd siduu sharaxaba ugu taqriiriyey inuu gabaygana inoogu taqriiriyo waxyaalaha marka laga hadlayo nijaasaadka qaacido waxaa jirta in la taqriiriya ay laazim tahay oo ah alslu fi kulli shayin aطahaara ama alaslu fi lashyaa aطahaara waxyaabaha jira asal waxaa u ah inay daahir yihiin waxaa yidhi alla subxaana wa tacala qur-aanka ku yidhi khalaqa lakum ma fi lardi jamiica wuxuu idin abuuray alla waxa dhulka korkiisa yaalla idinkuu idin abuuray dhammaantii dhammaantii idinku idin abuuray mar haddii laydin abuuray inaad intifaacsanaa waa imtinaan ilahay baa idinku galladaysanaya mar haddii idinka laydin abuuray bimacnaa intifaacsigiisuna waa idin bannaan yahay asal ahaan mar haddaa intifaacsigiisu idin bannaan yahayna waa inuu daahir yahay asal ahaan leanna shaygan nijaasada ah yacni laydinma bannaynin waxyaabaha dhulka korkiisa yaalla asal marka waxa u ah inay daahir yihiin qaacidadaasi waxay naga anfacaysaa wixii loo waayo daliilku tusaya nijaasanimadiisa bimacnaa waa daahir shayga dadka laleeyahay waa nijaas waa in daliil khaasa loo helo oo ku tusayo nijaasanimidkiisa haddii daliil loo waayo bimacnaa waxa wey wuxuu baaqi ku yahay asalkii ahaa inay waxyaabaha jira ay daahir yihiin saas daraaddeed waxyaabahan uu sheegay markuu mid ka mida tilmaamo waa inuu daliil u keeno aayad qur-aan ama xadiid ama ijmac adiladii la yaqaanay mid ka mida waa inuu saaro saas way macana asalka marka waxyaabaha jiraay waa daahir wixii la yidhaahda waa nijaasana waa in daliil khaasa loo keeno saas way macana ilan ilaahi subxana watacala waxau waa caddeeyey khaasatan wixii nijaase iyo wixii xaaraam iyo waa caddeeyey waqad fasala lakum maa xarama calaykum wixii xaaraamana alla waa kala dhigdhigay wixii nijaasaana waa kala dhigdhigay wixii aan daliil loo hayninna waa daahir intifaaciisuna waa banaanya ayib wanajaasatun marka nijaaso buu yidhi tacdaaduha alkhinziiru doofaarka ugu horreysay doofaarka nijaasanimadkiisu qur-aanka laga faa'iidaystay aayadda waxaa laga faa'iidaysanaya fi suurati alancaam aw lama aw laxma alkhinziir aw laxma khinziirin fainahu rijsun rijsigaasa marka waxay leeyihiin waa nijaasa laga wadaa doofaarkuna u noqonaya ee kuwii ka horreeyey uma noqonayo waa calaa ra'yi oo tafsiirka tafasiirta qaar ka mid ah culimada qaarkood ay ku tageen macna ayib culimo badan baana sidaa ku tagtay inuu khinsiirku iyo doofaarku uu yahay nijaasaya imaam shaafici iyo axmed iyo keyrkoodba adiga aslan aayaddaasa macnaha ayaa daliil u ah doofaarka nijaasanimadiisa qaar baa ka doodaya culimada ka mid ayib isla beydka hore wuxuu ku sheegay shayga labaad ee nijaasada ah oo ah kaadida maca bawlin buu ina yidhi waa kaadi hadda markaasuu haddana qaydo wuxuu yidhi liinsaanin kaadidaasi waa markay ama insaan usugnaatay awil xayawaani ama xayawaanka ay usugnaatay kaadida insaanka iyo bini aadamku inay nijaaso tahay iyo weliba saxaradiisu waa mas'alo laysla ogolay oon hadal ka taagnayn ijmac wey axaadiista nabigana salawatu rabbi wasalaamu caleyh uu kusoo aroortay bal bini aadamka waxyaalaha loo cadaabo waxyaalaha ugu badan waxaa ka mid a inuu iska ilaalin waayo kaadada kaadida iska ilaalin waayo macnaha saas oo iska dhowri waayo ayib taasi iyada waxa weeyaan hadal kama joogo muranna kama jiro mar hadday ijmac tahay nusuusna kusoo aroortay iyada lagu dheeraan maayo kaadida iyo saxrada bini aadamku iyagu waa nijaas qaطcan hadal male awil xayawaani buu ina yidhi awil xayawaani wuxuu ka wadaa xayawaanka laba qaybood ah qayb hilibkooda ayaa laynoo xalaaleeyo oo waa la cunaa qaybna hilibkooda lama cuno waa xaraam xayawaanka kaadidiisa iyo saaladiisu ay nijaasada tahay waa xayawaanka aan hilibkiisa la cunin way xayawaanka aan hilibkiisa la cunin way maana ama markaa duur joog ha noqdo ama magaalo joog ha noqdo saasay le maana ayib waxaana laga faa'idaysanayaa xayawaanka aan hilibkiisa la cunin inuu nijaaso yahay kaadidiisa iyo isaaladiisu labaduba xadiidkii cabdullaahi bni cumar ee sunanka kusoo arooray wuxuu yidhi rasuulka alla weydiiyey sal lay waslam can ilmaai wamaa yanuubuhu min assibaaci waddawaab nabigaa la weydiiyey sal lay slam biyaha iyo waxyaabaha ku imaanaya kusoo arooraya ee dugaagga duurjoogta ah iyo waxyaalaha dhulka mara ah waxyaalaha dawaabta dhulka socda iyo duurjoogta biyaha ay ku aroorayaan ee balliyada ku jira ama meelaha dhulka ku jira biyahaasaa nabiga la weydiiyey sal lay waslam markaasaa nabigu wuxuu ihi ida kaana almaau qullatayni lam yaxmil alkhabas biyuhu hadday laba qollo gaadhaan yani nijaasada ma xambaaraan bimacnaa way iska celiyaan ma nijaasoobaan meesha waxaa laga qaatay bimacnaa nebigu sal lay waslam haddii xayawaanaadka duurjoogteen la dhaqanineen hilibkooda la cunin biyaha ay galayaan ay yani ama afka la gelayaan ama cabayaan ama dhex gelayaan haddii ay daahir yihiin oo aynan nijaasaynaynin nebigu sal lay waslam wuxuu dhihi lahaa dhibaato uma geysanayaan muuse dihina wuxuu ka jawaabay oo jawaabtiisii uu mariyey biyuhu goorma ayay nijaasoobi karaan goormaysan nijaasoobi karin halkaa taqriir dimniga ka muuqdo in yani kaadiday ku kaajayaan iyo muxuu ahaayey maaragtay yani saalada ay ku saalaynayaan iyo inay nijaasaynayaan ayaa laga qaadanaya wabitaali halkaasaa laga fahmaya inay nijaasa yihiin maana ayib halka xadiiskaasnaa wixii hilibkiisa la cuno oo xayawaanka hilibkiisa la cunaa sida adhiga iyo geela iyo lo-da kuwaas iyaga waxaa raajixa inaynan yani kaadidooda iyo saaladoodu midna inaysan nijaasahayn waxaa laga faa'idaysanaya xadiiska nabigu sal lay slam uu yihi salluu fi maraabibi alghanam adhiga meesha sabadiisa ama xeradiisa ku tukada buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh bimacnaa saaladii baa taala haddana maca dalika nabigu ku tukadu leh salawatu rabbi waslamu caleyh saxiix muslim ku yaalla xadiidkaasi min xadiidi jaabir ibni samura waxaa kaleeto isagaa kutusaya nimankii curaniyiinta ahaa ee socotada ah ee magaalada madiine nabiga ugu yimid magaalada ku xanuunsaday waa kii yidhi geela u diray ee yidhi geela intaad u tagtaan kaadidiisa caba nabigu ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh kaadidiisa iyo caanihiisa caba xadiidkii anas ee bukhaari muslim kusoo arooray marka yani taa iyo markaad isu geysato xaaraam wixii xaaraama ilaahay daawo idinma gelin oo nabigu uu yidhi labada markaad isu geysato waxaa kuu soo baxaya kaadidooda caba wuxuu uu nebigu u yidhi bimacnaa way u bannaanta wailaa hadday xaaraam tahay layskuma badaawo nebigu wax kuma daaweeye daawana kuma jirta buu nebi sal lay slam wax ilaha idinka xarimay marka inayna dhib lahayn baa meesha laga fahmayaa madhabkaasi malik iyo axmed baa ku tegay iyo wajhun cinda shaaficiya wey shaaficiyadana qaar baa qaba in xoolaha nool ay xoolaha la dhaqdo kaadidooda iyo inaysan dhibaato lahayn nijaaso lahayn sheekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah isagu wuxuu ka soo guuriyey akaru salaf buu ka soo guuriyey salafka intooda badan waxay qabeen buu leeyahay xoolaha la dhaqdo inaysan kaadidooda iyo saaladooda mino inaysan nijaaso ahayn saasuu kasoo guurinaya macana aad buu masaladaas u faahfaahiyey ayib marka kaadida uu nebigu leeyahay iska ilaaliya tanazahuu min albawli laleeyahy iyo ninkii la cadaabay ee qabriga lagu cadaabay ama hada fakana laa ystatiru min albawl fi riwaayati laa yastanziu min albawl bimacnaa waxaa laga wadaa bawl linsaan baa laga wadaa ma aha macnaa waxa weeyaan kaadida kale xayawaanaadka lagama hadlayo bawl linsaan baa macnaha laga hadlayay almuhim waxa weye warka murtidiisa awil xayawaanidaasi waa xayawaanka aan la tabcanin allahuma waxaa laga soo reebayaa yani baasha la yidhaahdo yani waxaan ujeedaa kaadida iyo saalada iyo keliya ma xataa waxay afka geliyaan xataa waxay afka geliyaan baa inay nijaaso yihiin ay yani qabaan culimadu xadiiskaas cabdullahi ibn ordaahirkiisana waa laga fahmaya waxaa laga soo reebayaa bisada bisada oo xadiidkii sunan kusoo arooray nabigu sal lay slam wuxuu yihi inaha laysat binajis inaha min atawaafiina calaykum watawaafaat yani mar walba way idinla joogtaayo guryihii bay laasimaysaayo way idinku wareegeysaayo haddii la yidhahdo marka nijaaso wey waxay afka geliso darar fara badan baa ka imaanaya wuxuu haleeshiiyey ninka la yidhahdo saaxibulmuqni ibnu qudaama wuxuu haleeshiiyey dameeraha iyo baqlaha oo wuxuu leey iyaguna min atawaafiin waay bini aadamkii maadaama ay ku dhex jiraan walow hilibkoodaba bayaan la cunine ayaguna waxay la mid yihiin bisadii oo kaleeto halkaasuu marinaya macnaha ayib adiga waxaa laga fahmayaa maadaama la yidhi bisadii waxay afka geliso nijaaso maaha cilladaa nijaaso looga dhigi waayena way idinku badan tahay oo guryihii bay joogtaa bimacnaa waxa weeyaan xayawaanaadkii kale duurka joogay een idinku dhawaafayna idiin badnayn ayagu waa najaaso wax xaaje iyo daruuro loo ogolaado ama yani waxa wey loo fasaxana meesha kuma jirta maana sida taas bisada oo kaleeto maana ayib labada masalo uu markaga hadlay waa beytka hore waa doofaarka iyo kaadida insaanka kaadidiisa ama ha yaraada ama ha weynaada allahuma kaadida caruurta wiilasha markayna weli aynan cunto gaadhin wiilasha baa kaadidooda waxoogaa nijaasadeeda daahiriinteeda la khafiifiyey laakiin iyaduna waa nijaaso macna baydka labaad wuxuu kaga hadlay taqriiban afar shay oo afartaba nijaasaya ta koobaad waa madyiga madyigu bini aadamku markuu shahawo dareemo oo xubinka taranku uu kaco biyo cad oo yacni dhareer ah oo ka yimaada ayaa la yidhaahdaa madyiga la yidhahda madidu caanahay u yar eg tahay taasna waa biyo biyo macnaha dhegdhegayo inta badanna waxay soo baxdaa markii shahwo uu dareemo taasaa madyida la yidhaahdaa waana nijaaso bilijmac waana isla ogolyahay inay nijaaso tahay itifaaq ama sida loo badan yahay waxaana kutusaya xadiidka cali bn abi talib fi saxiix muslim wa hayrihi rasuulku wuxu uri sal lay slam yaqsilu dakarahu wayatawada ruuxii madidaasi ku dhacday xubinkana wuu dhaqi wuuna weysaysan bimacnaa weysadana way jebisaa madidu waana nijaaso meeshay kaa gaadho waad iska dhaqaysaa culimada jamaahiirtoodaana saa qaba inay nijaaso yahay madigu inay nijaaso yahay qodobka labaad ama arrinka labaad ee beytka labaadi uu sheegay iyo nijaasada uu ku sheegay waa riiqulkalbi w eyga candhuuftiisa wuxuu ka wadaa caliyadiisuu ka wadaa waxaa kutusaya isagana xadiidka fi saxiixi muslim wagayrihi min xadiidi abi hurayra uu nabigu uri sal lay slam tuhuuru inaai axadikum ida walaga fiihi lkalbu an yagsilahu sabca maraatin ulahuna bituraab yacni midkiin weelkiisa daahirintiisu markuu ay afka la galo waa inuu toddoba goor dhaqo saasaa lagu daahiriya midda ugu horaysa toddobadana waa inuu caro ku dhaqo marka tuhuuru inaai axadikum hadii la yidhaho tuhuuru daahirin hadday meesha soo gasho soo nijaasa ma dhicin sidaas daraaddeed baa sawaabku wuxuu yahay eyga afka markuu weelka geliyo dhaqidda weelka la dhaqayaay tacabud ma ahee waa linnajaasa waa nijaasoobay nijaaso daraaddeed baa loo dhaqayaa oo loo daahirinayaa toddobada goorna lianna waxa way nijaasadiisa waxay tahay nijaasa muqallada oo shaaricu amray in sidaa loo daahiriyo inuu yahay eygu nijaaso yahay caliyadiisuna nijaaso tahay ayaa waxaa ku tegay culimada badankood oo ay ka mid yihiin imaamu shaafici iyo axmed iyo keyrkood saas macna hadii la isweydiiyo la maqaar baa qaba inuu daahir yahay ha culimada qaar baa qaba eygu inuu daahir yahay maalikiyada qaba maalikiyadu waxay qabaan inuu daahir yahay dhaqidda la dhaqayana waxay leeyihiin waa un laynagu adoonsaday nijaasanimo maaha kaasay marayaan waama yani waxa wey waa yani waa madhab ay madaahibta qaarkood ka mid a macna laakiin sida sawaabka ah inuu nijaaso yahay ayib marka eyga caliyadiisa buu ina yidhi waxaan la midaynn oo macnaha soo sheegnay waxyaabaha bini aadamku xayawaanaadka uusan hilibkooda cunin caliyadooda iyo waxay afka geliyaan markii laga soo reebo bisada iyo yacni dameerka iyo baqasha uu soo reebay culimada qaarkood ay soo reebeen sida ibnu qudaama iyo keyrkii macnaha ay marayaan ayagana waxaa loo fasaxayaa ma aha wax kale waxay leeyahay bini aadamkii haddii la yidhahdo iska dhaqa waxay afka geliyaan mashaqo badan iyo dhib badan baa ka dhalanaya shareecadana maxaa lagu yaqaanay maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj iyo rafcu lxaraj iyo yani waxa wey rafcu lmashaqa halkaasaa la hoosgeynaya maana ayib taana waa midaas waa riiqu lkalbi dawe waa riiqu lkalbi eyga haddii la yidhi caliyadiisa kaadidiisa iyo xaradiisuna waa ka sii xag jirtaa saas maana waa ka sii xag jirtaa waa min baabin awla amaa jirkiisan kore markuu ingegan yahay haddii la taabto ama jirkaaga uu taabto ama gacanta aad taabto jirkiisiioo egegan iyo jirkan kore wax nijaasa ma ah saas way maanaha yani waxa wey waxa nijaasada ah waa maa'icaadka ka soo baxaya wey waxaa jirkiisa ka soo baxaya dhacaan ka imaanaya laakiin jirkiisan kore haddaan markaa nijaaso lagu ogeyn khaasatan hadduu ingegan yahay taabasho keliyata nijaaso kuma noqonaya maana ayib waxaa la mid ah oo isagana uu saddex kaga dhigay beydka labaad dama xaybatin dhiigga xaydka ah waa dhiigga dumarka ka yimaada wey isagana nijaasanimadkiisa waxaa kutusaya xadiidkii asmaa binti abi bakar waxay tidhi nabiga sal lay slam haweeney baa u timid markaasaa waxay tidhi ixdaana yusiibu thawbaha min dami lxaydati nabi alla mid naga mida dumarkii haddaan nahay maradeeda waxaa asiibaya dhiiggii caadada kayfa tasnac say samaynaysaa maradii haddii caadadii ay ka asiibto nabigu wuxu uhi sal lay slam taxutuhu uma taqrisuhu bilma uma tandacuhu uma tusalli fiih way jijibinaysaa bu nabig sal lay slam dhiiggii maradiiu gaadhay maradii way ka jijibinaysaa kadibna taqrisuhu bilmaa biyo ayay haddana ku jijibinaysaa biyay macnaha ku shubaysaa markaasi biyii soo qoyan bay isku jijibinaysaa uma tandaxu kadibna way dhaqaysaa uma tusalli fiihi way ku tukanaysaa buu nabi sal alay slam marka nijaasanimadkiisa isagana imaam nawowi ijmacdu soo guuriyey in la isla ogol yahay dhiigga xaydku inuu nijaasa yahay xadiidkaas asmaa bukhaariyo muslim baa soo saaray ayib dama xaydatin muxuu u yidhi oo uu dhihi waayey dhiigga bini aadamkao dhan wax nas leh oo daliil meel laga mara aan lahayn uu ku soo arooray nijaasanimadkiisa dhiigga xaydkaa ka jira amaa dhiigga kale bini aadamka jirkiisa ka soo baxa muran badan baa ka taagan saas daraaddeed buu yuu qeydka ugu xidhayo dama xaydatan uu yidhi macnaa dhiigga kale culimada qaarna waxay leeyihin nijaaso ma aqaano waa nijaasay leeyihin macna waxay u badan yihiin inuu nijaasa yahay ayib maca maytatin waa midka afraad wa baktiga baktiga ama markuu noolaa waxyaabaha hilibkooda cunidiisu banayd ha noqdo ama waxyaabaha hilibkooda la cuni ha noqdo marba hadduu baktiyo isagoon la gowracin macnaheedu wax weye nijaasuu noqonayaa baktigu inuu nijaaso yahayna waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkii nabiga sal alay wasalam haragga markuu ka hadlayay ida dubiqa alibaahu ida dubiqa alihaabu faqad tahura bu nabi sal lay slm haragga baktiga haddii la magdiyo wuu daahir noqon buu nabigu sal lay slm maxaan meeshaa ka fahmaynaa bimacnaa inuu nijaaso ah sooma laanna magdinta ayuu ku daahir noqonayaa haddii la yidhi intaan la magdinin muxuu ahaa nijaasu ah saas man markaasaa laga qaadanaya markaynu baktigu uu nijaaso yahay ayib laba masalaa kale jirto shayga xaaraamnimadkiisa iyo nijaasanimadkiisu way kala tahay waxaa laga yaabaa intuu xaaraam noqdo inuusan nijaaso noqon sidaas daraaddeed baa waxa la yidhahdaa kullu najisin xaraam lalcaks kullu najisin xaraam walaysa kullu xaraamin binajis shay kasta oo nijaasiihi waa xaraam yani cunidiisi iyo isticmaalkiisu xaraam bay noqonaysa laakiin shay kasta oo xaaraamihi nijaase maaha shay kasta oo ilaahay xaaraameeyey nijaasanimo looma xaaraamin waxyaala badan waxaa jira xaaraan ah laakiin haddana aan nijaaso ahayn sooma marka talaasum kama dhexeeyo marna waa istalaazumayaan marna talaasum kama dhexaynayo maana saas weyan ayib intaa markuu ka hadlay wuxuu noo sheegay doofaarkii wuxuu noo sheegay kaadidii wuxuu noo sheegay iyo afarta kale intaa markuu inoo sheegay bu wuxuuna yidhi nijaasadii sidee baa loo daahiriya marka nijaasada wuxuu yidhi marka la daahirinayo asal waxaa u ah biyo in lagu daahiriyo saasa asal nijaasooyinka asal waxaa u ah markii la daqayo la daahirinayo in biyo lagu daahiriyo waxaa kaloo suuroobi karayso shaaricu inoo ruqseeyey inaan ku daahirin karno in carada lagu jijibiyo in carada lagu jijibiyo khaasatan yani kabaha markii kabahaaga intay nijaasa soo gaadhay aada doonaysa inaad daahirisood ku tukato carada unbaad ku jijibinaysa caradaasaa ugu xoqaysaa nijaasadii soo gaadhay haddaad caradu ka tirtirto kabihii waa daahir waxaa kaleeto miihaal labaad uu uga dhigay haweenka waxaa la yidhi markay xijaaban yihiin xijaabkiina hoos u dhiga hal taako hoos u dhigaa layidhi oo maradu dhulka ha gaadho dumarkiibaa nabigu yii waxay idhin rasuul ilaahay maradii markaan hoos u dhignay markaan soconno wasakhdii baa gaadhaysa nijaasadii baa gaadhaysa rasuulku wuxu uhi sal ly wasalam markii aad meeshaa nijaasadaa dhaaftaan soo dhulkanoo daahira ma sii marayso maradu ha dhulkaa dambaad daahirinaya buu nabi ui salawatu rabbi waslamu caleyh marka maadaama maradan hoos loogu dhigay inay cawro kariso shaaricu wuxuu ruqseeyey wixii nijaaso ee gaadha carada dambe ay mari doonto maradu ayaa daahirinaysa in biyo lagu dhaqaba uma baahno markaa kabihii maadaama aan looga maarmin in dhulka lagu istaago lagula socdo nijaasada gaadhay waxaa daahirinaysa dhulka kale ay sii marayso kabto ama adiguba haddaad aragtaba aad ku xoqayso saas daraaddeed baa nabigu wuxu uhi sal ly wasalam masaajidka markaad gelaysaan kabihiina fiiriya ilan kabaha masaajidka waa lala geli jira masaajidka nabiga sal ly sl waa lagu tukan jira haddii midkiin uu nijaaso ku arko dhulka ha ku xoqo kadibna ha ku tukado kadibna ha ku tukado marka axaadiistaasi waa xadiid sugan xadiid abu saciid alkhudri iyo xadiid umu salma weye waa xadiid wada sugan weye marka maxaa yani ruqseeyey asal biyaa u ah oo hadda haddii kabti biyo lagu dhaqana waa way daahirin kartaa maradii fiideedii dhulka maraysay haddii biyo lagu daahiriyana way daahirin karaan laakiin shaaricu wuxuu ruqseeyey in ay caradii haddii lagu jijibiyo la marmariyo carada macna lagu xoqo inay daahirin karayso halka marka caradii wax daahirisan waa haynaa washaaricuu ruqseeyey biyahii oo asalana waan haynaa ayib ma labadaa keliya waxyaaba kalena culimadu waa sheegan nijaasada markii la daahirinayo wuxuu noo daba dhigayo beydka ugu dambeeya ee shanaad uu inoogu sheegay nijaasada daahirinteedu waxa weeye wuxuun wuxuun daahir ah in lagu zuuliyo caynteedii nijaasadu mar hadday meesha ka baxdo urkeedii iyo muuqaalkeedii iyo midabkeedii iyo dhadhankeedii saddexdii sifay lahayd hadday mar zuusho adigu ama biyo ku zuuli ama shay kaloo maa'ica ku zuuli waxyaalaha dareeraha ah ama waxaad u qaadataa wax kalood ku tirta u qaado marba haddii ay zuusho caynteedii nijaasadaasi yani waa meeshii waa ka daahir noqday yani daahir bay noqotay daahir bay noqotay sidaas daraaddeed ayaa waxay leeyihiin culimmadu dhulka hadduu nijaasoobo masalan oo qoraxdu ku dhacdo muddo markay qoraxdu ku dhacdo nijaasadii qoraxdu waa tirtiraysaa waxaa waxay tirtiraysaa nijaasadii midabkeedii waxay tirtiraysaa masalan urkii waxay tirtiraysaa dhadhankii meeshii way ka baabi'inaysa meeshii daahir bay noqotay dabayshii baa ku dhacday oo muddo markii ku dhacaysay wayba tirtirtay daahir bay noqonaysa isagu marka sheekhu wuxuu leeyahay wadaadku wuxuuna leeyahay yani nijaasada zuulinteedu shay kasta oo zuulin kara ayaa lagu zuulinaya bu le saas wy maana shay kasta oo daahir ah bishardi waa inuu daahir noqdo ayaa zuulin kara buu leeyahay waana madhabka imaam abi xaniifa caleyhi raxmat ullah madhabka abu xaniifa ku tegay laakiin fuqahada kale waxay qabaan biyo waxaan ahayn nijaasada laguma zuulin karo biyo waxaan ahayn ma zuulin karaan allahuma meeshii nas ku soo arooray in shay aan biyo ahayn nijaaso lagu zuuliyey meesha iyo shaygaa soo arooray ha laysku khaas yeelo oo yaan la dhaafinin wixii meesha aan ka ahayn biyo unbaa lagu daahirin karaa ra'yigaasaadna moodaa inuu xoog badan yahay waana ra'yiga ay culimo badan oo muxaqiqiina rajaxaya sida sheekh ibnu cuthaymiin caleyhi raxmat ullah yacni meeshii ay kusoo arortay marka masalan cara in lagu daahiriyo cara lagu daahirinayo meesha ay kusoo aroortay maalan in shay kale soo aroorto shaarixu ku daahiriy iyadaasaa lagu daahirinay wixii aan loo haynin shay khaasa iyo rukso khaasa biyaha asale ha lagu daahiriyo kaasi maraya macna ayib wuxuu yihi marka waa najaasatu nijaaso tacdaaduhaa tirinteedu hala tiriya markii la yidhahdo alkhinziiru way waa doofaarka maca bawlinkaadi lala qabo oo liinsaanin insaanka u sugnaatay awil xayawaani ama xayawaanka u sugnaatay ama kaadi xayawaan ama kaadi insaan xayawaankaasi waxaan nidhi waa midka aan hilibkiisa la cunin ama kan hilibkiisa la cuno nijaasanimadkiisu raajix maaha waa laga xoog badan yahay walmadyu madyigii wey riiqulkalbi eyga caliyadiisa iyo candhuuftiisa wey macdami xaydatin xaydka dhiiggiisa lala qabo dhiigga xaydka lala qabo dhiigga xaydka haddii lagu yadhahdo bimacnaa waxaa soo gelaya dhiigaga ka soo baxa meesha bini aadamka labadiisa yani manfad xagga hore iyo xagga dambe wixii kasoo baxo dhan waa la mid macna ayib maca maytatin bakti lala qabo baktiga isaguna waa la mid tathiiruhaa daahirinteeda nijaasadaa la daahiriyaaye noocaani laba nooc oo noocee weye bilmaai baa lagu daahirin aw ruksatin baa lagu daahirin labadaa nooc tathiiruhaa nowcaan yani mudahirka lagu daahirinaya nooca laba nooc wey macna bilmaai baa lagu daahirin wahuwa isaga ayaa alaslu asalka cinda tahaaratin ay cinda tathiirin marka wax la daahirinayo biyaha asal ah iyagaa saas ah ilan iyagaa qur-aanka iyo sunnada aada usoo aroornay soo ma waanzalna min asmaai maan tahuura ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shay asal ayagaa marka ayagaa asal ah aw ruksatin aw biruksatin ama ruksa lagu daahirin ruksadaasoo jaa-ad timid min alraxmaani allaha naxariistale xaggiisa ka timid halkaa wuxuu tilmaamayaa biyaha haddii laga tago ruksada kale ama shayga kale wax daahirinaya waa inuu yahay rukso shaarica ka soo aroortay waa in nas la helo saas maana ka dalki oo kaleba wey misaalkeedu waxa wey ka dalki waaba marmarintii iyo jijibintii weeye bitur bituraabi carada lagu jijibiyo dalkigaasoo tahara daahiriyey nicaalanaa kabaha naga daahiriyey kabihii buu daahirinayaa oo nijaasadii gaadhay buu kabaha ka daahirinaya caradaa ka daahirinaysa macna aw amase dayla thawbin maro faraqeeda daahiriyey daylka waa saynta waxaana laga wadaa dayla thawbin wuxuu ka wadaa maryaha dumarku qabaan qaybaha hoose ee dhulka dhulka maraya ee dhulka yani ku jiidmaya qaybtaasoo dayla thawbin ka wada daylkaasoo jaa-a yimid linniswaani dumarka xaaru u sugnaaday daylka sidiisaba yuu usoo arooray shaaric sharciga marada inay dhul ku jiidi karaan dumarka keliya linniswaani meeshaan wuxuu tilmaamayaa ragga looma ogola ragga looma ogola haddii la yidhahdo masalan kuwa sarwaalada jiida ama macawiisaha dhulka ku jiida ayaga hadday maraday dhulka ku jidayan sarwaalkii iyo macawistii dhulka lagu jiiday ama qamiiskii dhulka lagu jiiday nijaaso gaadho ruqsad ma u helayaan inay caradaas carada ka dambaysa inay daahiriso maya leanna cusaad waay sooma kuwa shaareeca u ogolaaday inay jiidi karaan bitaali ruqsa la siiyey ama adiga aan qowga ka sarraysay baa lagu haddaad hoos u dhigtoo nijaasaysay markii horeba wixii lagaala dagaalamay baahayda lagugu kaalmayn maayo ruqsad laguu siin maayo wax laguu fududayn maayo bal waa in lagugu adkeeyo wa ayib taasoo jaa yimid linniswaani shartu najaasati nijaasada shardigeedu waxa weeye an nuzila inaan zuulino weeye wujuudaha jiritaankeeda waa inaan zuulino jirideedii waa in meesha un laga saaro macna oo jirideeda maxaa kutusaya waxaa kutusaya ama midabkeedii inuu muuqdo ama urkeedii inuu muuqdo ama dhadhankeedii inuu jiro wujuudkeeda marka waa in meesha laga saaro haddiiba wujuudkeedii uu tirmo bas waay noocu dawlu ku tirmo ilaa heer waxay gaadhayaan culimadu ay yidhaahdaan xataa nijaasadu ida istaxaalat silat listiaala la yidhaha ayadii hadday isbedesho maado kale ay isu bedesho waxay qabaan muxaqiqiinta culimadu inay daahir noqonayso nijaasanimadii ka guurayso waxay ku miaaliyeen masalan saxarada haddii inta la gubay dambas noqoto dambas hadday noqoto dambaskii ma nijaasa dambaskii hadda xaar buu kasoo jeedaa ugu hadda laakiin waa dambas soma dambaskani nijaaso ma ah limaada lianna hadda markaad saa u fiiriso maxaad dhihi ma saxaro weeyaan baad dhihisa waa dambas waa dambas dambasna ilaahay meeluu ku sheegay ma jira in nijaaso yahay haddaad tiraa saxaruu kasoo jeedaana hada hadda saxara meesha ma taallo wey urkeedii ma yaallo midabkeedii ma yaallo dhadhankeediina ma yaallo sooma shay istixaaloobay wey waxaa la mida masalan oo misaal looga dhigaa biyayowgan hadda masalan la isticmaale ee ama musqulaha ama siwajka intay maraan bulaacadaha maraan wadamada qaarkood inta meel ay galaan baa lagu sameeyaa dib u habayn lagu sameeya markaasaa biyihii oo saafiya dib u soo noqonaya wixii qashina oo dhanna waa laga saaraya soo wadamo badan baa laga isticmaala culimadu waa ka hadleen waxay yidhahdeen biyahaasi ma daahir baa mise waa nijaaso majaamic alfiqi islaami maanta u jira culimada markay ka hadleen waxay idhahdeen waa daahir bay dhan waana lagu daharo qaadan kara war waa biyihii musqusha biyo musqula biyahani hadda waa daahir urkooda iyo dhadhankooda iyo midabkooda wax ka muuqda ma jiro waa biyo sooma marka ida istaxaalat najaasa mar haddiiba wujuudkeedii iyo muwaasafaadkeedii iyo sifaadkeedii meesha ka baxaan nijaasanimadii ma qaadanaysa xugun kale qaadanaysa sooma maadada kaley noqotay bay xugunkeeda qaadanaysaa taas waxaa inoo geeyay shartu najaasati an nuzila wujuudaha jirideedi iyo sifaadkeeduba hadday tirmaan daahir bay noqotay fii ayi shayin biayi shayin shay-un waa inaan ku zuulino shaygaasoo daahiri larkaani tiirarkiisu ay daahir yihiin shayga zuulinaya nijaasada wujuudkeeda waa inuu yahay isaguna daahir yahay laakiin nijaase nijaase ma lagu dhaqi karaa ya nijaase nijaase ma zuuliso saas wasala meesha ka hadlay daahir alarkaan shayga nijaasada daahirinaya isaga laftiisa waa inuu daahir yahay hadduusan isaga laftiisa daahir ahayn bimacnaa faaqidu shayi laa yuciihi saas wy maana annajisu laa yutahiru shayan leanna isagiibaba najaasa maana saas wya ayib wuxuu sheeku marka uma alwuduu intaasu kaga gaabsa waxyaala badan oo fuqahadu sheegaan baa jiroo nijaasanimadooda markay tirinayaan nijaasooyinka ay ku daraan isagu ma sheegin leanna waxa weeyaan daliil ku cad baan jira dhiigga bini aadamka jirkiisa kasoo baxaa ka mid a mantagii buusan sheegin wuxuusan sheegin masalan khamradii buusan sheegin kullu dalika waa masale culimadu masail culimadu ay ka doorsan yihin uma alwudu'u waysadii biniyatin bay ahaatay buuri baabun fii faraa'id alwudu'i wa sunanihi waan ka galay waysada waajibaadkeeda iyo sunnooyinkeeda uma alwudu'u biniyatin uma kadib alwudu'u waysadii biniyatin niye ayay ahaatay ee fabda bilow bihaa niyada ku bilow waqsil dhaq liwajhika wejigaagana dhaq tunqa waa lagaa baahirini min adraanin wasakyaal waa jamcu daran wasakyaal oo dhan baa lagaa baahirin waqsil dhaq yadayka labadaada gacmood dhaq ila almaraafiqi ilaa xusunnada laga gaadho caarifa alxaal aad tahay mid garanaya biriwaayatin riwaaye iyo xadiid jaa-ad timid can cuhmaana cuhmaan xaggiisa ka soo aroortay adigoo garanayoo qalbiga ku haya xadiidkii cuhmaan ka soo arooray oo ka yimid wuxuu yidhi gacmahaga dhaq madmid luqluqo kadaa kaa hore xaal uu la mid yahay istanshiq sandaarso lira'sika madaxaagana famsaxan masax lilkacbi ila alkacbi ilaa aanqodo laga gaadho ayb lira'sika madaxaagana famsaxan masax dhe tuqsalu waa la dhaqide cindanaa agtallada arrijlaani labadii lugood baa la dhaqayaa lilkacbi ila alkacbi laga gaadho ilaa aanqowga laga gaadho macana ayb ratib tartiibi oo isku xiji wuduu'aka waysadaada tartiibi oo xubnuhu sidaa loo sheegay isugu xiji biixtiyaatin dadaal maca ixtiyaatin adigoo dadaal ku daraya dadaalkaasoo daahirin muuqda si dadaal ku jiro yacni xubnihii waysada u kala tartiibi waali isku xiji alwuduu'a waysadii isku xijiyo xubnaha dhaqidooda ha kala goynin ee ha isku xigeen wadaaka kaasina bilburhaani xujuu ku sugnaaday haabitun bilburhaani xujo cad buu ku sugnaaday macna wa cala aljawaaribi sogsiyada ama shurubaadyada korkoodana famsaxan masax wa cimaamatin cimaamad korkeedana masax fii sunnatin sunno dhexdooda xaalay ahaadeen arrimahaas xadiis ay kusoo arooreen zid waxaad siyaadisaa yumsaxu waa la masixi alkhufaani labadii khuf waa la masixi intaana ku dar iyadana siyaadadana daba dhig yawmun maalin iyo walaylatuhu habeenkiisu liahli iqaamatin nagaadi iyo joogitaan kuwa u ehel ah ayay u sugnaadeen wa halaatatun saddex habeen iyo saddexda maalmoodna limusaafirin bay u sugnaadeen ruux socoto ah laa taani mid nagaa mid negi ma ah maya mid negi oo joogo isagoo safar ahayn maya ayib wlmasxu masixidii fawqa alkufi kufka korkiisu ahaa laa min taxtihi xaggiisa hoose maya qawlun wey ama walmasxu masixid fawqa alkufi kufka korkiisa la masaxo laa min taxtihi xagga hoose aan laga masixini qawlun wey cala alfiqhi oo qowlkaasoo cala alfiqhi fiqigii korkiisa ku sugan fiqigii alsaxiixi ee saxiixa ah addaanii ee dhowaa fiqiga saxiixa ee dhow waxa weeyaan inaad kufka korkiisa la masaxo uma kadib asiwaaku cadaygii fa sunnatun sunna wey liwuduu'inaa wayse qaadadkeennuu sunno u yahay wa salaatinaa iyo salaadeenna wa tayaqudi nawmaani midka hurda soo toosidiisa iyo baraarugidiisa saddexdaa goor buu sunno yahay ayuu sheegay macna waysadii buu meesha ka gudagalay oo abyaadan uu kaga hadlay wuxuuna yidhi waysada arkaanteeda wuu bilaabay waysada arkaanteeda faraa'ideeda waajibaadkeeda ko waxa weeyaan waa niyada markaad weysaysanayso inaad niyeysato oo niyadu maxay tahay niyadu carabka ma ah nawaytu farad alwudu ma ah niyadu niyadu maxalkeedu waa qalbiga waa caziimatu lqalbi ama waa qasdu lqalbi wa maxaluha alqalbu qalbiga waxaad ka go-aansanaysaa in aad weysaysanayso bas waa intaa ama nawaytu inaad carab ka tidhahda iyadu niyo lama yidhahdo ayib ninkii niyo u yaqaana waa qaldeen nudqi baa la yidhaahdaa waxa carabka ku hadlaya ama xubnuhu samaynayaan niyo lama yidhahdo niyo wixii qalbiga ka dhaca la yidhahdo oo xubinkaasi sameeyo yani wax way ka yimaada ayib marka niyadu inay ka mid tahay waysada faraa'ideeda waxaa ku tusaya xadiidkii cumar bn khataab fi saxiix albukhaari wa muslim inama alacmaalu binniyaat camal kasta niyadu ku xidhan yahay ayib waxaana ku tegay inay niyadu shardi tahay ama rukni u tahay ama farad inay tahay salaada hadii laga waysada haddii laga tagana waysadii aynan asaxaynin waxaa ku tegay culimada badankood iyo jumhuurtooda shaafici axmed iyo maalik iyo culimada badankooda ayaa ku tegay waana sida saxiixa wey maana ayib waxay ku daraan culimada qaarkood sida imaam axmed caleyh raxmatullah bisinka ayuu ku daraa oo niyada markaad qalbiga geliso kadib waa inaad bismi illahi dhahdo xadiid laysku khilaafsan yahay sixadiisa ayuu cuskanayaa oo odhanaya ruuxii bisinka ka taga wayse ma laha xadiidkaasi sugnaantiisa hadal badan baa ka tagan ayib marka waysadii niyo ayaa u horeeya ee bal ku bilow buu ku yidhi markaad niyoto kadibna waqsil liwajhika wejigaaga dhaq waa arrinta labaad wejiga dhaq wejiga dhaq waxaa ka horeeya sandaarsiga iyo luqluqashada wuu soo wadaa laakiin wejiga dhaqidiisay gelayaan buu isagu wataa wejigaaga dhaq wejiga markaad dhaqdo oo macnaha waxa weeyaan meesha timuhu kasoo bilowdaan ilaa lafgareeda ugu hooseysa xagga ballacana waa labada dhagood inta udhaxaysa intaa markaad dhaqdo bimacnaa waxa weeyaan wejiga dhaqidiisu luqluqashada iyo sandaarsiguna wejiga dhaqidiisay gelaysaa baa laleeyahay oo halkaasay culamada qaarkood marinayaan labadaada gacmood kadib dhaq labada gacmood waxaa la dhaqayaa buu leeyahay ilaa laga gaadho subxana watacaala uu yidhi yani faqsiluu wujuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq ilaadani bimacnaa macwe oo maraafiqdu waxay gelayaan waxyaabaha la dhaqayo waxyaabaha la dhaqayo yani ilaada kelimada la yidhaha waxa ka dambeeya marna iyo waxa ka horeeya isku xugun bay noqdaanoo way gelisaa marna kala xugun bay noqdaan marna kala xugun bay noqdaan masalan hadda meeshan oo kale ila almaraafiqi maca almaraafiqi w haddii marka mirfaqa adhaqiyado xusulku ay geedu biyuhu gaarhaya waysada gaarhaya bimacnaa melhidwa bimacnaa waysadii ma asaxayso waxaana kutusaya ilaada bimacnaa ma inay tahay xadiidka fi saxiixi muslim min xadiisi abi hurayra wuxuu leeyahay abu hurayra wuu weysaystay kadibna gacmaha markuu dhaqaya ilaa cududda ayuu gaadhsiiyey markaasaa wuxuu i sidaasaan arkay nabigu u weysaysanaya salawatullahi waslamu caleyh bimacnaa cududda xusulladii wuu dhaafiye mana xusulladii wuu dhaafiy wqsil yadayka ila lmaraafiqi caarifan biriwaayatin jaatka can cumaan riwaayadaas macnaa waa xadiiska cumaan ibn cafaan radi allahu canhu ee macnaha muslim iyo bukhaari ay wariyeen ee inta badan waysada iyo arkaanteeda iyo sunankeeda in badan oodan ka mid ay ku soo aroortay waa xadiidkii uu ka warinay de saad garanaysaan xumraan mawla cumaan wuxuu ka mid yahay min ajmaci alaxaadiid axaadiista ugu kulmin badan qaabkii nabigu u weysaystay salawatu rabbi waslamu caleyh xadiiskaasuu tilmaamaya markuu ina leeyahay biriwaayatin jaatka can cumaan kadib wuxuu ku yidhi madmid wakada stanshiq madmid luqluqo oo sandaarso luqluqashadu waa laisku khilaafsan yahay ma farad ba mise waa iska sunno haddii laga tago ayna weysadii waxba noqonayn kadalika waxaa la mida sandaarsiga ma farad waajiba oo haddii laga tago waysadii waxba ma noqonayso mise haddii laga tago waysadii maba jirayso faradba markaa noqonaya ayadana waa la isku khilaafsanya alimaamu axmed caleyh raxmatullahi baa ku tegay labaduba inay farad yihiin sandaarsiguna inuu farad yahay luqluqashaduna inay farad sidaasaana laga fahmaya daahirka axaadiista nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh maxaa yeelay abu daawuud waxaa ku soo arooray xadiis saxiixa oo laqiit ibnu sabra laga warinayo oo uu nabigu yidhi idaa tawada'ta famadmid buu nabig sal lay slam markaad weysaysanayso luqluqo soo amar ma amarkuna muxuu faa'iideeyaa alwujuub saas maana wujuubkaana wax ka sarfiya lama hayo lama hayo nebi maxamedo intuu weysaystay luqluqashadii ka tegey amar aan saarif lahayn wey marka amar aan saarif lahayn saas daraaddeed baad moodaa ra'yigaasi inuu xoog badan yahay in ay luqluqashadu waajibto amaa sandaarsiga isaga xadiidkiisu saxiixaynku ku yaallaa inuu nebigu amray sal lay wasalam oo uu yidhi man tawada'a falyastanfir ruuxii weysaysanaya ha sandaarsado marka iyadana waa amar inay labaduba waajib yihiin imaam axmed baa ku tiri caleh raxmatullah fuqaha kale fuqahada kale waxay qabaan inay labaduba sunno yihiin saarifkana waxay ka dhigayaan aayadda waysada sheegtay mayna sheegin labadooda halkaasay maraya mayna sheegin laakiin nebiga amray sooma aayaddu haddayna sheegin xataa nebiguna amray bimacnaa waxa wey sunnadu soo masder mustaqila ma ahayn masder mustaqila wey bitashriic saas wey macna marka maadaama amar rasuul ka soo aray amarkiina aan saarif loo haynin in wujuubkaa la maraayo ayaad moodaa inuu sawaab yahay saas way macana madmid kadastanshiq lira'sika famsaxan madaxaga masax waa midda xigta way macana madaxa inaad masaxdo masaxa waxa weeyaan macnaha gacmihii oo qoyan in madaxa la mariyo ayib in madaxa la mariyo ayaa laga wadaa macnaha qaabka loo masaxayana waa qaabka xadiidka saxiixaynka xadiidka cabdullahi bin saydin awan malanaya uu nabigu sal lay wasalam ummadda baray labada gacmood oo qoyan in fooda inta laga bilaabo dib loo celiyo ilaa qadaadka la geeyo haddana la soo celiyo saasuu nabigu sal lay slam ummadda u baray madaxa in la maso labada lugoodna iyagana waa la dhaqayaa ilaa kacbaynka laga gaaro aayadda iyadana sheegtay wa arjulakum ila alkacbayn ilaadani haddana iyadana waa bimacnaa macawi oo aan qowyadu waa inay galaan dhaqidda xadiiskii waxaa kutusaya waylun lilcaqaabi min annaar oo bukhaari muslim ay soo saareen jamaaca saxaabada ka mid ay ka warinayeen waxaa kaloo kutusaya xadiidka fi saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra abu hurayra markuu weysiisanayay lugta midigtaa buu dhaqay ilaa uu dhudhunka galay dhudhunka ilaa uu gaadhay lugtii bidixdeydna wuu dhaqay ilaa uu dhudhunka gaadhay markaasu wuxuu yihi sidaasaan arkay rasuulka u weysiisanaya marka aanqawgu waa qasab inuu galo wixii aanqawga ka koreeyaa sunnaa laakiin aanqawga qasab waa in la dhaqo macnaha ayib intaa markuu ka baxay beytka afraad wuxuu kaga hadlay masale ah tartiibka tartiibka wuxuu ka wadaa sida aayadda qur-aankii u sheegtay xubnaha in loo kala dambaysiiyo ma shardi ba aayaddu maxay sheegtay weji iyo ku bilow sooma faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum gacmaha ku xiga wamsaxuu biru'uusikum madaxa ku xiga wa arjulakum ila alkacbayni lugaha u dambeeya sooma sida aayaddu u kala tartiibisay ma laazimba mise haddaan anigu weysaysanayno lugaha ka soo bilaabo wejigana ugu dambaysiisa waa saxaysa meeshaa w meeshuu la leeyahay ratib ratib wuduu'aka biixtiyaatin aahiri waysadaada tartiibiyo xubnaha sidaa aayaddu u sheegtay ha u kala dambeeyeen ha isku qasin hana kala hormarinayna sidaa u kala tartiibi macnaha tartiibku inuu waajib yahay baa waxaa ku tegay abu xaniifa iyo malik riwaaya can imaam axmed ayay ku tageen sidaas macnaha a maya waxay leeyihiin waajib ma aha qolyahaasi yani abu xaniifa iyo malik iyo riwaaya can axmed waxay leeyihin waajib ma aha maxaa yeelay wawda isku xidhay ee isku hadaftay ayaa waxay leeyihiin waa limutlaqi ljamci laa litartiib bale fa'da iyo sumada inta badan tartiibka faa'ideeya ama alwaaw xarfacaadka weeye yufiidu ljamca la tartiib ayib mutlaqu ljamci unbay faa'iidaysaa laakiin waxaa loogu jawaabay nebigu sal alay slam intuu weysaysanayay iyo weysadii ummaddiisa baray midna lama hayo isagoo weysada xubnaheeda sidaa aayadda ay ugu soo aroortay si ka gadisan u weysaystay maadaama ficilkii nebigu uu sidaa ahaa waa in la raaco khaasatan ficilkiisu markuu nas mujmal ah tafsiirinayo naskaa mujmalka ah xukumka uu qaadanayabaa ficilkiisuna qaadanaya hadduu wujuub yahay iyo hadduu istixbaab iyo hadduu jawaas yahay saas maana marka waxay leeyihiin tartiibku waa waajib bay qabaan imaamu shaafici iyo axmed baa ku tegay inay waajib yihiin tartiibka marka waa kala dambaysiinta xubnaha in sidaas loo kala dambaysiiyo ayib qaarkoodna waxay leeyihin ficilkaas mooyaane wax daliila looma hayo sidaas daraaddeed waajib ha ka dhigine mas'alada istixbaab uun u daaya oo haddii lugaha laga bilaabay haddii gacmaha laga bilaabo waysadii ha asaxdo sunnadii un baa la khilaafay qaar baa halkaa marayo waxa weya waa abu xaniifa iyo maalik iyo riwaaya can axmed saan horeyba u sheegnay macnaha tartiibkaa marka ku dadaal bug biixtiyaatin daahirintaa wuxuu ka wadaa mas'aladu haddii la yidhaahda xataa haddii la yidhaahda xataa sidanaa laysugu khilaafsan yahay hadday noqotay adiga axwad waxa oo dadaalku siduu ku jira inaad qaataa fiican soo ma alixtiyaat liddiin mar walba haddii laisku lagu yidhaahdo sidan iyo sidanaa laisugu khilaafsanyay sida adiga diintaada dadaalku ugu jiro oo macnaa wax weeyaan khayr wax kuma yeele maxay dhihi jire shar toogahay adiga waxba ku yeeli mayso haddaad dhanka fiican oo mar walba ka marto oo dhanka taxadirka iyo dadaalku ku jiro mar walba mar wey macana haddaad kolley kolley xulmihii dhaqayso haddaad tartiibisi iyo haddaad isdabamarisaba dhaqitaan wada tahay midda dadaalku ku jira soo inaad marto maha kulligood waxay isku waafaqsanyaen haddaad tartiibka marto inaad weysadaadii asaxday bal inaad sidii ugu fiicnayd martay bay isku waafaqsanya laakiin haddaad tartiibka ka tagto qaar baa waxay kuleeyihin weysada kuma jirtaba ixtiyaadku xaggee ku jira marka inaad tartiibka marto soo maa biixtiyaatin daahirin saas macna ka wada inaad macnaha dadaalka dhankiisa aad marto wala masalul khilaafiyaba haato macna waalilwuduu'a baydka qaybtiisa dambe wuxuu kaga hadlay iyadana mas'alo kaloo la yidhahdo almuwaalaa muwaalaadka waxa weeyaan waa inaad xubnaha markaad baqayso ay isku xigaan oo aan shaqo kale soo kala dhexgelin waxaa la diidan yahay intaad wejiga dhaqdo oo iska shaqo tagto meelaha soo shaqayso kadibna inaad waxoogaa markay kasoo wareegto aad haddana gacmaha dhaqdo haddana gacmihii muddo a iska joogto markay engegaan haddana aad lugaha dhaqdo waayo wixii isku xigaan almuwaalaa isku xiji wey macana isku xijiyena kala engegin sidaas weeyaan axmed iyo jamaacaha culimada ka mid a ayaa waxay ku tageen in isku xijinta iyo isdabadhigidda xubnuhu ay waajib tahay maxaa yeelay waysaba ma aha bay leeyihiin haddii uu aan la isku xijinin waysaba ma noqonayso waxaa idilshanaya xadiidkii fii sunani abi daawuud kusoo arooray waa xadiis saxiix nin buu nabigu arkay sal lay slam tukanaya lugtiisa dhabarkeedana qadar yar oo dirhamkoo kaloo dhalaalayo oon biyuhu taabanin ayaa ka muuqda markaasaa nebigu wuxuu amray inuu waysada soo celiyo waysadii oo dhan ku naqalay bimacnaa waxa weeyaan lugta ayaa meel yar oo malaha dirham in yar dirham leeg baa markuu weysaysanayay biyihii ka halmaamay lugtii marka meel baa baacad oon biyihii gaadhin nebigu wuxuu arkay ninkii oo tukanaya war kac soo weysaysu ku yidhi kac soo weysayso bedelka la leeyahay soo lama dhaheen inta yartaa uu soo dhaq ya soo weysayso maxaa loo yidhi marka leanna markuu soo weysaysta xubnaha soo dhaqay iyo markan la amraye la leeyahay kac dib u noqo la leeyahay baa wakti u dhexeeya haddii hadda la yidhahdo intan besa soo dhaq macnaha waxa weeyaan dhaqidii lugta iyo xubnaha dhiqidoodii baa waxaa u dhaxaynaya wakti oo meesha waxaa ka baxaya bimacnaa isku xijintii iyo xidhiirintii baa ka baxay sooma sidaas daraadeed waa waxle waysadii o dhan dib ugu noqo gac soo weysaale xubinka keliya soo dhaq lama dhihin xadiiskaasay daliishanayaan ayaduna waxa weya masale hadal ka taagan yahay laakiin la shaka iyadana ixtiyaadku inuu ku jiro inuu ruuxu uusan waysadiisa kala goynin uusan waxyaabo kala duwan macnaa uusan gelin wey macna ayib baydka shanaad wuxuu kaga hadlayaa isagana masaxa dhowr shay baa la masaxaa waxaa la masaxaa oo gacanta qoyan korka laga mariya masaxa macnaa waxa weeyaan biyo lagu shuubi maayo laakiin gacanta qoyin baa korka laga marinaya jawaaribta ko jawaaribta jawaaribta waa jamcu jawrab jawrabkana waxaa la yidhaahdaa waa shay kasta oo lugta la geliyo waa libaasu rijli baa la dhaha lugta wax kasta oo la geliyo jawrab baa la dhaha saasaa macnaha macnaha ugu fiican qaarkood waxay leeyihiin waa waa nooc qofka ka mid ay ku fasirayaan laakiin jawaaribta waxaa loo yaqaanaa yani sogsiyada ama yani shurabaadyada aan xidhanno lugta la geliyo ayaa loo yaqaana kuwaasi hadday lugta kuugu jiraan bedelkii lugta aad intaad ka siibto lugta dhaqi lahayd waad masixi kartaa xubnaha kale markaad soo dhaqdo ayaga waad masixi kartaa waxaa kaleeto iyadana la masixi karayaa cimaamadda cimaamaddu markay kuu duuban tahay cimaamadii duubnaydeedu aabada lahayd marada yartay halkan ka laalaabdale ama ylan la-aaniba lakin cimaamadda duuban oo sida farsamaysan madaxa loogu duubay cumaamadaasi in la siibo madaxa la masaxo mashaqaa ku jirta iyo dhib leanna markuu furfuro ama uu siibo haddana dib inuu gashado mashaqiyo dhib buu kala kulmaya cumaamadii marka iyadoo sideedii madaxa ugu jirtaa korka laga masaxaya ayadana waa la masixi karaya labadaba sunnaday ku yimaadeen waxaad ku dartaa khufafka iyagana waa la masixi karaa khufku waa midkan haragga ka samaysan oo kabaha laga hoos gashado keligiina waa lagu socon karaya kaasna isagana waa la masixi karaya saddexdaaba wuxuu ku yidhi masax jawrabeynka in la masixi karayo waxaa ku soo arooray xadiidka mugiirat bnu shucba nebigu sal wuxuu yihi mugiira ana nabiya sal lay slam masaxa cala aljawrabayni walnaclayn labada jawrabna nebigu wuu masaxay kabaha korkoodana wuu masaxay abu daawuud iyo tirmidi baa wariya xadiiskaasi ayib hufaynka in la masixi karana xadiidkeedu isaga saxiixaynku ku jira xadiidkeedu saxiixaynku ku jira macna in labada khuf la masixi karo waa kuwa haragga ah xadiidka mugiirat bn shucba oo nabigu uri sal lay slam dachumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayn iska daabu nabigu sal lay slam inuu ka siibuu damcay nabiga lugtiisa ka bixiyo daaburi iyagoo daahiraan geliyey uma masaxa nabigu sal lay slam korku ka masaxay saas wey macana marka almasxu cala alkhufayn ayaga waa bilitifaaq hadal kama joogo waxaa khilaaftay shiicada sidaas daraaddeed baa culimada sunnadu waxay ku daraan kutubta tawxiidka kutub sunna kutubta la yidhahdo baa qaarkood waxay ku daraan almasxu cala alkhufayn asalkeedu waa masale fiqiya laakiin waxay ugu darayaan maadaama firqa daalna ay khilaaftay bay ugu darayaan firqa daalna maadaama ay diiday oo macnaa shiicada marka almasxu cala alkhufayn ayadu meesheeda wa ama almasxu cala aljawrabayn labada jawrab in la masixi karayo yacni waxaa qaba saxaabo fara badan baa qabay saxaabo fara badan oo toban ka badan ayaa laga soo guuriyaa cali bn abi aalib ka mid yahay cumar uu ka mid yahay anas uu ka mid yahay axmed ibn xambal baana ku tegay fuqahada iyo jamaaco fuqahada iyo culimada ka mid in la masixi karo jawrabeynka oyna shardi ahayn shayga la masaxayo inuu harag yahay inagu waxaan garanaynaa madhabkii shaaficiyada kutubtiisa aan akhrisan jirnay waxay dhihi jireen kufka amaa wixii aan kuf ahayn oo harag ahayn oo biyuhu inay lugta gaadhaan aan celinaynin asaga lama masixi karay dhihi jireen waxay ka qaateen min musaman khufi bay ka qaateen waa ilaa daliil kale ma leh kuf waxaa la dhihi jiray uun harag waxaan harag ahayna kuf lama dhaho halkan bay ka qaateen jawaaribtu marka waa ka gedisan tahay kufka xadiiskaasaana kusoo arooray abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen inuu nabigu salawatu rabbi wasalaamu aleyh uu masixi jiray bal kabaha inuu masixi jiray ayaaba xadiidka kusoo aroortay rasuulka salawatu rabbi wasalaamu caleyh intaa marka waa la masixi karayaa masaxoodana adiladaas leeyahay ayib masaxa la masaxayaayo shardi buu leeyahay markaad masaxayso bimacnaa masaxiddu garo oo meeshii lugaha intaad ka siibto la dhaqi lahaa lugaha unbaad beddelkii dhaqidda gacmahoo qoyan baad korka ka marinaysa lugihii waaba dhaqan yihiinba sidaasay daahir ku yihin sidaasaad ku weyse qabtaa yacnaa waxaa loo loo jideeyey in lagaa fududeeyo mashaqada mashaqada siibidda iyo dib ugashiga iyo waxaana laga fududaynaya ummadda ila diinta waxa wey usuusheeda waxaa ka mid a rafculxaraj iyo yani waxa weeyaan wixii mashaqa in la rafciyo ummadda laga qaado macna taysiir iyo fududayn baa ka mid taysiir baa ka mid qawaacidda shareecada in la fududeeyo saas wey macna ayib waxaa la mid a marka jawarabkan hadda aan xidhanay sogsaantaha sogsaantu way ka mashaqo badan yihiin xagga mashaqada iyo ciladii loo jidayo marka la fiiriyo way ka mashaqo badan yihiin muxuua kufki waxay kufku waa arag haddii intaad iska bixiso ood lugaha dhaqdo lugihiioo qoyan dib waad u gashan kartaa laakiin haddii aad sogsaanta bixiso waa inaad lugihii ingejiso sooma waa mashaqatun calaa mashaqa wa sidaas daraaddeed cilatu cilatu tashriic kufka waxaaba kaga xoog badanba yani jawrabkaa kaga xoog badan labadooduban dee nas bay leeyihiin oo xadiis kale leeyihin aimada qaar qaata imaam axmed baa ka mid oo culimada qaatay saxaabadiina in badanoo ka mid a laga soo goorinaya marka adiga haddaad soo istaagto un madhabkanagu ma sheegi jirin de madhabkiinu diintao dhan madhabkiina maaha madhabkiina madaahib kaloo fara badan baa jirta aqwaalulcilmi baa jirta waxna waa ku saxsanaan kara waxna waa ka khaldanaan kara waxna waaba ka boodi karaanba macnaha sidaas weya ayib kadib beytka ku xiga wuxuu kaga hadlay intee baa loo ogol yahay inay masixi karaan dadku kufka iyo macnaha waxa weeyaan waxyaabaha aan sheegnay in la masixi karay habeen iyo maalin waxaa masixi karaya dadka aan socotada ahaynee guryahoodii joogay ee negi bimacnaa waxaa laga wadaa markii intaad intaad weysaysato adoo wayse qaba waysadaadu kuu dhammaystiran tahay aada gashato markaasaad kow ka leedahay markaasaad bilaabaysa markaa laga bilaabo afar iyo labaatan saac bay lugahaaga ku jiri karaan ood intaa masixi kartaa markay waysadu kaa jabtaba intaad weysaysato bedelkaad bixin lahayd iyagoo meeshooda ku jiraad korka ka masaxaysa kadibna waad wayse qabta laakiin hadday habeen iyo maalin soo wareegto qasab waa inaad bixiso waa inaad siibto hoysaysato dabcan ma aha inaad siibto waysadu kaa jabto maaha markaa ay waktigii dhammaado oo waysadu kaa jabto haddii waktigii intuu dhammaado waysadaad ku weysaysataa inay kaa jabin oo aad lix saac oo dambe toddoba saac oo dambe wayse qabkii aad sii ahaato waysadii ma jabin laakiin waxaa lagula sugayaa uun marka ugu horraysa waysadu kaa jabto ee inaad weysato aad u baahato halkaasaa laguu fadhiisanaya markaasa waxaa lagu leeya waktigii lagugu talagalay waa kaa dhammaaday hadda ha masixina siib oo lugta si rasmi u dhaq markaad dhaqda kadibna dib u gasho markaad dib u gasho haddana maxaa kuu bilaabanaya haddaad rabto habeen iyo maalinkaa kuu bilaabanaya habeen iyo maalinkaa markay kaa dhammaadaanoo waysadu kaa jabto haddana bixi oo weysayso dhahaaro qab ku gasho habeen iyo maalin kale haddaad doonto bilaabo saasaa macnaha laga wadaa habeen iyo maalin bay leeyihiin dadka joogay markaan socotada ahayn saddex maalmood iyo saddexdoodii habeenna dadka socotodaaba loo ogolyahay dadka socotada saddex habeen iyo saddex maalmood iyagu way qabi karayaan macnaha leanna ayagaa uga baahi badan fududaynta marka la masaxayo marka khufka ama jawrabeynka marka la masaxayo ama kabahaba haddii la yidhahdo marka la masaxayo xaggee laga masaxaya gacanta xaggee la marinayaa xagga koraa laga marinaya bimacnaa waxa weeyaan xagga hoose gacanta ka marin mayside gacantoo qoyan ayaad xagga kore ka marinaysaa saas way macnaha ayib waxaana kutusaya xadiidkii cali bn abi aalibin radia allahu canhu uu dhihi jiray law kana diinu bira'yi lakana asfal lkufi wlaa bilmasxi min aclaah waqad ra'aytu nabiya sal lay slam yamsaxu calaa daahiri khufayhi hadday diintu ra'yi iyo waxay ila tahay ahaan lahayd kufka in xagga hoose laga masaxo baa kaga haboonaan lahayd in korka laga masaxo leanna meesha dhulka gaadhaysa waa xaggee waa xagga hoose sooma xagga hoose in la masaxa kaga haboonaan lahayd laakiin rasuulkaan arkay buu yuri sal lay slam oo kufka korkiisa xaggiisa kore masaxay xagga koraa marka laga masaxaya xadiidka abu daauud baa wariyay bisanadin saxiix waa xadiis sugan wey maana ayib marka korkaa laga masaxaya cimaamada kadalika iyadana korkaa laga masaxaya laakiin cimaamada markii la masaxayo waa in madaxa qayb yaroo ka midana tiyaha la gaarsiiyo bimacnaa wax yar siduu nabigu samayn jiray sal ly slam meeshan qaybta hore ee wejiga baad yani waxa weyaan biyaha gaarsiinaysa masaxaysa kadibna cumaamadii baad ku dhammaystiraysaa oo madaxa saaran saas mana madaxa saaran badelkii aad intaad siibto madaxa dhan awood masix lahay madaxa qaybta horaad biyaha kama kaga masaxay kadibna cumaamadii macnaha ayaad yani ku dhammaystiraysaa wey ayib wlmasxu fawqa alkufi laa min taxtihi qawlun cala alfiqhi uma siwaaku fasunatun cadaygii markaa kadib ka hadlay cadaygu waa sunna buu yihi waysadeenna markaan wayse qaadanayna iyo markaan tukanaynaba xadiidka bukhaariyo muslim min xadiidi abi hurayra ayaa kutusaya lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kuli salaa wafii riwaayatin cinda kuli wuduu a haddaana ka baqaynin ummadayda inay dhib soo gaadho dhibaatoodaan waxaan amri lahaa inay cadaydaan salaad walba agteed riwaayad kalena wayse kasta agteeda markasta weysaysanayaan taasaa marka kutusaysa wa tayaqud nawmaani waxaa kaloo iyadana uu sunna yahay cadaygu ruuxu markuu hurdada ka soo kaco ilan markaa afkiisa isbedel baa ku dhacay ruuxu markuu seexdo afkiisa waa isbedelaa waxaana kutusaya macnadiidkii xudayfat alyamaan fi saxiixi albukhari wa muslim kana rasuulu lahi sal lay slam ida qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaak nabigu sal lay slam habeenkii markuu hurdada ka soo kaco caday ayuu afkiisa marin jiray oo nabigu sal lay slam wuu cadeeyan jiray saas wey macnaha ayib uma alwudu'u waysadii buu yihi biniyatin buu ahaaday ee fabda' ku bilow bihaa niyada ku bilow waqsil dhaqli wejika wejigaaga dhaq tunqa waa lagu daahirini mid min adraanin wasakyaal xaggoodaa lagaa daahirini bimacnaa dhaqidda la weysaysanayo laba wasakhoodba way kaa daahirinaysa wixii wasakee jidhka saarnaana way kaa way kaa daahirinaysa wasakdii dembiga ahaydna way kaa daahirinaysa saas wey maanaa wasakdii dembiga ahayd waqsil dhaq yadayka labadaada gacmood dhaq ila almaraafiqi ilaa xusullada laga gaadho caarifan bimacnaa xusullada maca almaraafiq wey xusulladana la dhaq wey caarifan xaad aad tahay mid garanaya biriwaayatin xadiis jaa-adka kuu timid can cuhmaana cuhmaan xaggiisa kaaga timid waa xadiidka saxiixayn kusoo arooray ee cuhmaan uu ka warinayo mawlihiisi xumraan uu ka warinayo macnaha ayib madmid luqluqa buu ku yidhi kada kaa hore xaal uu la mid yahay istanshid sandaarso lira'sika madaxaagana famsaxan masax tuqsalu waa la dhaqi cindanaa agtanada haddaan ahlu sunnaha nahay alrijlaani labadii lugood baa la dhaqayaa lilkacbi maca alkacbi aanqawga lala qabo lilkacbidaasi tuqsalay ku tacaluqaysa aanqawga lala qabo waa la dhaqaya cindanaa muxuu yidhi tuqsalu cindanaa alrijlaan khilaafan lishiica wa khilaafan lishiica oo iyagu waxay qabaan lugaha waa la masaxaya soo jeed cindanaa yani ahlusunnu ka wada markaa macana ayib ratib tartiibi wuduu'aka waysadaada tartiibiyo kala dambaysii biixtiyaatin dadaal daahirin oo muuqda dadaal muuqda yani ma adigoo dadaalayo dadaal muuqda bixinaya kala tartiibi wey macana waali isku xiji alwuduu'a waysadii isku xiji wayse qaadadka isku xiji oo macnaha kala dambaysiini wadaaka kaasi bilburhaani haabitun mid sugan way bilburhaani xujo cad buu ku sugan yahay wa cala aljawaaribi sogsiyada ama sharubaadyada korkoodana famsaxan masax wa cimaamatin wa calaa cimaamatin cimaamad korkeedna masax fii sunnatin sunno dhexdeeda xaal ay ahaadee arrimahaas dariiqa nebiga ka soo arortay zid waxaad siyaadisaa yumsaxu waa la masaxi alkhufaani labadii khufna waa la masaxi waa harag ayib yawmun iyo habeen iyo walaylatu yawmun maalin iyo walaylatu habeenkiisu liahli iqaamati nagaadi ehelkii ayay u sugnaaday nagaadiga dadka u saaxiibkeen markaa socotada ahayd ee guryahoodii jooga ayay u sugnaaday habeen iyo maalin wa alaaatun saddex beri iyo saddexdooda maalmoodna limusaafirin bay u sugnaatay ruux socota ah laa taani oo aan laa taani mid joogoo negi maya laa taani uma sugnaa wy maana mid negi uma sugnaa taanidaasi waxaa laga keenay min tanaa bilmakaani tanaa tanaa bilmakaani tunuu'an wa tanaa'atan idaa aqaama bihi wa min taani buu hadda yidhi laakiin kelimadu waxa wey min taaniin min taaniin hamzo wa taa ugu dambaysa macna bimacnaa muqiimin wa laa taanin ay laa muqiimin saasaa laga wadaa ayib walmasxu masxi fawqa alkufi kufka korkiisa la masaxay laa min taxtihi xagga hoosena aan laga masixini qawlun waa qowl oo cala alfiqhi fiqigii korkiisa ku sugan fiqigii alsaxiixi ee saxiixa ahaa addaani ee dhowaa waa qowl fiqigii saxda ee kitaabkii sunnada laga qaatee dhowaa qowl ku dul sugan way uma kadibna assiwaaku cadaygii fa sunnatun waa sunno liwuduu'inaa waysadeenna ayuu sunno u yahay wa salaatinaa iyo salaadeenna iyo wa tayaqudi nawmaani midka hurde hurdada badan midka hurda toosidiisa iyo baraarugidiisa markuu soo kaco saddexdaa goor buu sunno yahay cadaygu xaalado kale uu sunno yahayna waa jirta baabun fii nawaaqid lwuduu'i waysada waxyaalaha jabiya ayuu baabu yahay wanawaaqidun buu yidhi kuwa kuwa jabiya liwuduu'inaa waysadanada jabiya qad buyinad waa la caddeeyey bilmadyi baa lagu caddeeyey aw nawmin hurdaa lagu caddeeyey maca almayalaani yacni lala qabo yani iilasho uu ruuxu iisho xadathun weye waxyaalaha waysada jabiyey xadath wax soo baxayo ka soo baxay qaarka hore xagga hore ama xagga dambe wa massu lfarji xubinka tarankoo la taabtaa jabiya masigaasoo kaana ahaaday bishahwatin shahwa sababteed ahaaday shahwo darteed loo taabto maca aklinaa cunideenna lala qabo min laxmati lbucraani geela hilibkiisa aan cunno bucraanku waa baciir baciir waa neef geela maanaa bucraan ayib laa maya laysa ma ahaanin lamsun taamasho linnisaa'i dumarka la taabtaay binaaqidin mid wayse jabiya ma aha laa qay-a mantagina ma ahaanin mid waysada jabiya laa dama dhiigna ma ahaanin mid waysada jabiya dhiiggaasoo daama daa'imay fii sayalaanin shuban ha shuban iyo dareer dhexdii ku daa'imay dhiig socda isaguna waysada ma jabiy waxyaalaha waysada jabiyaay ayuu meeshan ka gudagalay shan buu ku sheegay midda koowaad waysada jabisaa waa madiga madiga waa tan hadda soo sheegnay soo ma xadiidka cali bin abi taalib baa kutusaya oo nabigu sal lla alay waslam markii uu la weydiiyey nabigu wuxuu ihi fiihi alwuduu madiga waysaa ka waajibtay ha laga weysaysto caamatu ahli lcilmina way qabaan midda labaadi waa nawmun maca almayalaan mayalaanka wuxuu ka wadaa bimacnaa hurdo ruuxii uu la liicay maanaa waa hurdo culus soo ma hurdo ruuxii uu la liicay oo intay ka tambadatay xiskiisii iyo dareenkiisii ay tegsiisay taasaa macnaha waysada jebisa hurdadu hadday iska fududahay oo ruuxu intuu waxoogaa isha isyarogeliyo weli dareenkiisii joogo jirkiisa waxa ka soo baxaya uu dareensan yahay markaasi waxba ma jebiso ama dhinac hagu farseexdo marka ama fadhiga hagu seexdo cabdullahi bn cabaas kama fi saxiixi muslim wuxuu leeyahay nabigu sal lay slam fii qiyaami leyl salaada habeenkii markuu u taagan yahay salaatuleylka ayaan la tukan jiray bui fa kaana idaa akfaytu ya'hudu bishaxmati uduni markaan waxoogaa intaan yaro lulmoodo aman sii dhici rabo ayuu dhegta intuu carjawdeeda iqabto buusaa ii maroojin jiray hurdadaa kaa duuli haddii lagu qandhuufto adoo hurdaysan soo marka waxoogaa hurdadaasi maadaama aynan dareenkiisii tegsiinin waxaa kaloo iyadana kutusaya ayib waxaa kaloo kutusaya saxaabada ridwanullahi calayhim waxaa soo aroortay masaajidka markay joogaan inay marmarka qaarkood xataa qaarkood khuurin jireen kadibna intay iska kacaan salaada la geli jira oo la tukan jira oo ruux khuuriyiis oo ruux dareenkiisii tegi ma dadku waa kala gedsiyen qaar waxaa jira ayagoon dareenkoodii weli tegin khuuradoodu bilaabanayso sooma way jiraan weli iyagoo wax kala fahmay xataa qaar waxaa jira quuradooda maqla ruux quuradiisii maqlaya ma- soo soo ruux soo jeeda maa weli ha adiga almuhim ruuxu waa inuu weli dareenkiisi joogo oo uusan xiskiisu tegin haddii xiskiisa ay hurdadu tagsiiso markaas waysidii waa jabaysa fahano macnuhu waxa weeye way- yani hurdadu laf ahaanteeda naaqid ma aha iyada naf ahaanteeda naaqid wax jabiye maaha laakiin waxaa la yidhahdaa waa mandinatu naqdi wa waxay mala u tahay hadday ruuxa heshaba inuu ruuxii waysadii ka jabayso waa haalibka say u badanta leanna ruuxii xubnihiisiibaa istirkhaa samaynaya xubnihii baa dabcaya mar hadday xubnihii damca dabcaanna xagga dambe isagoo nooyin bay wax ka imaanaya saas wey maana saas daraaddeed baa nabigu salawatu rabbi wasalam aleh xadiidkii cali bn abi taalib ee abu daawuud bisanadin jayid ama xasan uu kusoo ku keenay wuxuu nabigu yiri sal ly slam alcaynaani wikaau sahi labada indhood waa ruuxa yani ha wikaau sahi waa dabada ningaxeedii waay labada indhood waa dabada ningaxeeda dabada xadhigga ku xidhnaa waay maanaa ningax waa xadhig faman naama falyatawada buu nabi yuri sal ly slam wa fii riwaayatin addoonku ruuxu markuu seexdo faqad istadlaqa alwika ningixi waa furanaya macnaa waxa weeyaan labada indhood inintay soo jeedaan ruuxa xagga dambe wixii ka soo bixi lahaa wuu la socdaa sidaas daraaddeed dabadii waa ningaxan tahay oo way xidhantao wax ka soo bixi maayaan ma furani markaas ha marka weysaysta buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa madinatu naqdi ee ma aha naaqid ma aha mar hadduu madinatu naqdi yahay markuu ka qaalib noqdo jidhka oo dareenka tegsiiyo markaasaa la filayaa inay weysadu jirto ama inta ruuxa dareenkiisu joogo maya saas way macana ayib marka saas daraaddeed baa wuxuu ihi aw nawmin maca almayalaan mayalaan buu ku daray mayalaan waa markaa markay jebinayso macana qodobka saddexaad ee weysada jabiya uu ku daray xadathun xadathun xadathku macnaa waxa wey waa waa gadaal waxa ka soo baxa ama xagga hore xagga hore xagga dambe waxa ka soo baxa kaabi hadduu yahay saxara hadduu yahay neef hadduu yahay kulli baa soo gelay xadiidkii abu hurayra kutusaya fi saxiix albukhari wa muslim laa yaqbalu allahu salaata axadikum ida axdatha xataa yatawada midkiin hadduu xadatho salaadiisa alla ma aqbalo ilaa uu weysaysto ayib waana laysku waafaqay ijmac wey hadal kama taagna culimada isla ogoliyay qodobka saddexaad ee weysada jabiya ama arrinta saddexaad ee weysada jabisaay waxa weeye waa masul farji kaana bishahwatin masul farji yacni xubinka taranka taabashadiisa ama ka ragga ama ka dumarka midka dooni ha noqdo taabashada haddaad taabato weysadii waa jabaysa laakiin ma taabashoo dhan ba maya waa haddaad u taabato bishahwatin kaana bishahwatin buu kuqay haddii dareen iyo nooc shahwo ah iyo damaaci kugu jira haddaad u taabato ama kaaga ha noqdo ama ku kaloo aan kaaga ahayn ha noqdee markaasay weysadu jabaysa haddiise gacantu iskaga dhacdo oo adoon u qastin ay gacantu ku dhacdo ama taabasho aad u qastatayba aad taabato laakiin laa lishahwatin dana kalaa kaa galay ood u taabatay markaa weysadu ma jabayso lishahwatin bishart markaasaa taabashadu ay weysada jebinaysaa maxaa daliil u ah daliilkeedu waa laba xadiis oo masalada kusoo arooray xadiidkii busrat bintu safwan ad garanaysaan fi sunan ee nabigu yihi sal lay slam man massa dakarahu falyatawada xubinkiisa taranka ruuxii taabtaa ha weysaysto ayib xadiidka labaadna waa xadiidkii talq ibnu caliyin wuxuu yihi nabiga waxaa la weydiiyey can masi dakari fi sala xubinka taranka taabashadiisaa la weydiiyey markaasaa nabigu wuxuu yihi sal lay wasalam hal huwa ilaa budcatun minka oo badcatun minka yani soo xubin uun adiga kaa mida maaha soo uun xubin jidhkaaga ka mida maaha bimacnaa waxa weeyaa markaad u taabato ka xubin jidhkaaga ka mid oo kaleeto markaasi waysadii ma jebinayso sida aada lugtaada u taabato lugtaada mashahwaa loo taabta soo xubnin jidhkaaga ka mid maaha timahaaga u taabatood wejigaaga u taabato inamaa huwa badcatun minka xubin uun jidhka ka mida ahaan markaad u taabato markaasi waxa weeyaan waysada ma jebinayo laakiin markaad xubnihii kale sidii loo taaban jiray si ka gadisan u taabato oo markaa shahwo ah soo maha markaasi waxa weeyaan man massa dakarahu falyatawada xadiidka abusra ku fadhiya marka xadiidka abusrata bin safwan safwan ayaa ku fadhiya markaa sidaasaana lagu jamciya waa sida ugu fiican taqriiban ee labada xadiid lagu da- lagu jamciyo wey maana ayib waxaana doortay koox culimada ka mid a ayaa sidaas qaba in sida labada xadiis lagu jamciyo xubinka taabashadiisuna markii shahwo loo taabtoon waysada u jabinay sidaa markaynu nidhacno hooyada ilmaheeda markay ama saxarada ka dhaqayso ama caadatanba xubinkiisa hadday taabato waysadu ma ka jabaysa limaada sakatum ma dhici kartaa hooyo inay ilmaheeda xubinkiisa shahwo u taabato la laa abadan ma dhici karto wabitaali wax ka jabaya ma jiro sooma leanna lishahwatin baa layihi culimada qaarkood waxayba leeyihiin man massa dakarahu dakarahu falyatawada waa kaaga uu wax waysada kaa jebinaya ku kale haddaad taabato daliil bay u baahan tahay bay leeyihi leanna xadiisku muxuu yidhi dakarahu damiirku aduu kuu noqonaya soo ma qolyahana waxay leeyihiin waa isku mid wuxuu ku galagedisan yahay ma jiro ayib maca aklina min luxmati lbucraani waa masalada shanaad baan u malaynayaa waa naaqidka shanaad oo waysada inuu jabiyo uu sheekhu ku sheegay waxa weeyaan waa hilibka geela cunidiisa isagana xadiidkiisu fi saxiix muslim buu ku yaalaa nabigu wuxu uhi sal lay slam kama fi saxiix muslim nabiga waxaa la weydiiyey anatawada'u min luxuumi libil geela hilibkiisa ma ka weysaysanaa nabigu wuxuu uhi nacam ka weyse qaata waana madhabka imaamu axmed caleyh raxmatullah imaam shaafici xadiidkaas markuu arkay wuxuu hubi waayey xadiidka hilibka geelaha laga weyse qaato odhanaya sugnaantiisa iyo sixadiisuu hubi waayey markaasaa wuxuu yidhi idaa saxa alxadiidu bilwuduu'i min laxmi alibili qultu bihi xadiiska sheegaya hilibka geela in laga weysaysto hadduu asaxo waan qabaa buu leeyay sidaas way madhabkaygu culimadii madhabka uga dambeysay baa marka xadiiskii mar hadduu sugan yahay saxiix muslim buu dee ku yaalla imaamalbayhaqi wuxuu yihi saxa fiihi xadiiaan xadiidu jaabir ibnu sabra wa xadiidu lbara ibnu caazib saas maana yani xadiid baa ku asaxay laba xadiid baa ku asaxay sidaas daraaddeed waa madhabka shaafici buu yidhi imaamu nawowi sidoo kaleeto sharxu muslimka wuxuu ku doortay inuu hilibka geelu waysada jebinayo fuqahada muxaqiqiinta ee shaaficiyadu waxay qabaan inuu waysada jebinayo madhabka xanaabiladuna isagu waxa wey waaba isku raacsiyin baan male taqriiban masaladu mar hadday xad nas leedahay mar hadday nas leedahay hadal iyo war uma baahna hebel baa yidhi iyo hebel baa khilaafay iyo ijcal qawla fulanin fi lyaman ganaha kuturkaas ayaga ka dardaarmo waxay yidhahdeen qowlkanagu hadduu xadiiska khilaafo qowlkanaga tuura xadiiska qabsada imam shaafici aleyh raxmatullah sooma dardaarankiisugaas xadiiskuna waa asaxay fa huwa madhabu shaafici saas maana saasa madhabka shaaficiyina muxaqiqiintuna saasay leeyihin bayhaqi iyo iyo nawowi iyo saasay odhanayaan macana hilibka geelu marka waysada waa jabiyaa saas isla maqaam keliyuu nabigu ku kala qaaday oo la yidhi hilibka ariga ma ka weysaysanaa maya buu haddaa doontaa ka weysaysan hilibka geelana ka weysaysta bu nabig salawatu rabbi wasalamu aley saas hilib mar hadduu hilib yahayna waa hilib dadka qaarkood baa waxay ku leeyan sheekh saambuusaha isaga ka war saambuusuhu hilib ma ahe saambuusuhu waa hilib saambuusaha waa hilib geel oo wax lagu laablaabay laablaabka wax lagu laalaabay macnaha wax weeyaan burka korka laga mariyey hilibnimadiisa ka saari mayso sax maraq haddaad cabtood maraqiisa ka dharagto waxba weysiisa kudhihi mayno alraajix laakin hilibba haddaad cunto noocu dooni ahaado oo geel ah ama ha yar yaraado ama ha waaweynaado ama sidii dooni ha loo sameeyo waa inaad weyse qaadato saas maana ayib wuxuu markaa kadib inooga hadlay oo inoo sheegay saddex mas'alo oo la isku khilaafsan yahay waysada ma jebiyaan mise ma jebiyaan dumarka taabashadooda waa midda koobaad mantaga waa midda labaad dhiig ruuxa jirkiisa ka soo baxa oo ka socda saddexdaas masal ku sheegay saddexdooduba wuxuu ku yidhi sida raajixa waysada ma jabiyaan amaa dumarka taabashadooda oo masalada hore ah waa sidaa uu u sheegay daliilku wuxuu rajaxayaa inaynan dumarka taabashadooda waysada jebinin ama shahwo u taabo ama shahwala-aan u taabo ama xaaskaaga ha ahaato ama ajnabi ha ka ahaato taabasho aad taabatay inaysan waysada jebinayn waa sida raajixa waase mas'ala khilaafiya saxaabada isku khilaafay cabdullahi ibn cabaas iyo cabdullahi ibn mascuud aw lamastum nisa aayaddaa tafsiirkeeday ku kala tageen oo qoomina ka fahmay inay tahay taabashadii gacanta midna uu ka fahmay inay tahay taabashadii galmada kadib markii laga soo tago oo axaadiista nebiga loo yimaado baa la helayaa in aysan dumarku waysada jebinayn waxaana ka mid ah xadiiska macnaha kutusaya xadiidka ay soo saareen ahlu sunanka qaar ka mid ah oo nabigu macnaha waxa wey min xadiidi caaisha waxay tihi kana yuqabilu wayakhruju ila asalaati walaa yatawada nabigu sal ly wasalam wuu dhunkan jiray dumarkiisa salaaduu aadi jiray mana weysaysan jirin tuu dumarkiisa dhunkado oo salaada aado isagoo weysaysanin buu tukan jiray nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayib waxaa kaloo kutusaya iyadana xadiidkii isla xadiidkaa laftiisa imaam shaafici wuxuu yihi hadduu asaxo waan qabaa waana xadiis saxiix waa xadiis sugawa waxaa kutusaya xadiidkii caaisha ee saxiix bukhaari isagana nebigu isagoo salaad ku jira uu lugta ka taabanaya waxaa kutusaya nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh waysaqab buu ku seexan jiray sida xadiistaa kutusayso xaasaskiisana hal maruu nebigu wen jiroo la seexan jiray haddii la yidhahda xaaskaagu weysii kaa jabisaa marana aad la huwanayso sariir la seexanayso wayseqab ma ku seexan kartaa la marna wayseqabka ma seexan karta leanna markaad soo weysiso isa soo daahirisood soo maartay aad soo baxdo ood sariirta timaado bimujarad aad taabato waysadii kaa jabtay waysaqabba ku seexan maysa nebi maxamed waysaqab buu ku seexan jiray reerihiisana hal mar uu la huwan jiray haddana waysaqab buu ku seexan jiray macnaheedu soomaha inaysan waysada ka jabin jirin saas qatan masalada marka fuqahada qaarkood haba qabeen oo khilaafiyaha ahaatan laakiin daliil ahaan dhankay u xoog badan tahay hadii la yidhahdo waxay u xoog badan tahay lamsu nisaa lishahwa aw ligayri shahwa inaysan waysada jabinin saas maana hadday ku banaan tahay taabashadeeduna hede banaani iyo wayse jabin la-aanba way wadataa haddayna taabashadeedu ku banaanaynna taabashada xaaraam ah laakiin waysadii ma jabayso taabashada xaaraamta iyo wayse jabkuna waa kala yihiin ayb haddaan la iska yeelyeelin mas'alada labaadi waxa weeyaan ee uu sheegay inaysan waysada jebinaynin waa mantaga mantaga waxaa sugan inuu nebigu sal lay slam xadiidka tirmidi keyrka ay soo saareen nebigu sal lay slam qaaa fatawada'a nebigu intuu mantagay buu weysaystay culimada qaar baa cuskaday xadiidkaas oo waxay yidhaahdeen haddiiba la mantago mantagu waysada waa jebiya waa in laga weyse qaato qolana waxay yidhahdeen war waa ficil nebigu waa mantagay waana ka weysaystay waa ficil ficilna muxuu faa'iideeyaa gaayatu maa fi lamri uu faa'iideeya waa istixbaab soo ma wujuub ma faa'iideeya waxay uu kutusi un ruuxu hadduu mantago inuu ka weyse qaato un intaasay kutu inay mustaxab tahay oy sunno tahay amaa wuu waajib inay tahay weysadii uu jebinayo daliil kaley u baahan tahay ficilka keliya kuma fililay macna imaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo fuqaha kala badan baa ku tegey shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi baa dooranaya masalada ugu dambaysa ee uu sheegay waxa weeyaan iyadana dhiigga jirka ka socda dhiigga jirka ka socda waan soo sheegnay dhiiggu hadduu xagga hore ka yimaado yani qaar horaha xubinka taran ka soo ba ama xagga dambe ka yimaade saxaradu ka timaado kaasi inuu waysada jebinayo hadal kama joogo iyada leanna markaa muxuu soo gelayaa xadad buu markaa noqonaya soo ma laakiin markuu jidhka intiisa kale ka soo baxo waysada ma jebinaya mataa mid hadda ka hadlaya macnaha ayib waysada ma jebinayo waysada ma jebinayo maxaa yeelay asxaabu rasuulilahi sal lay waslam waxaa sugan in badanoo ka mid ah ayagoo dhiig jirkooda ka socdo inay tukan jireen bal xadiidka imaam shaafici imaam bukhaari caleyh tacliiqa ku keenay abu daawuud iyo keyrkoodna ayba xidhiidhiyeen sanadkiisa waa xadiidka jaabir bin cabdillah yani rasuulkaan raacnay buu leeyahay fii qaswati dati riqaac nin anaga ka naga mid ah ayaa nin gaala ayaa ayaa macnaha waxa wey nabar ugeystay nin muslim ah ayaa nin gaala xaaskii wax gaadhsiiyey ninkii gaalkaa wuxuu ku dhaartay ilaa inaanan joogaynin ilaa aan maxamed saxaabadiisa nin ka mida dhiiggiisa daadiyo mooye nebigu markuu soo noqday buu markaas ka soo dababaxay ninka gaalkii soo raadqaaday uu ka dabayay meel buu nebigu degay markuu meel degay kadib wuxuu ihi hal rajulun yakla war caawa yaa ina ilaalinayo waardiga qabanay caawa yaa ina waardiyeynay fantadaba rajulun min almuhaajiriina warajulun min alansaar hawshii waxaa usoo baxay laba nin oo midna uu yahay muhaajiri midna ansaariya inay waardiga habeenkaa qabtaan markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay waslam meeshaa gosha ah meeshaa macnaha yani wax weeyaan dooxada ah iriddeeda kore halkaa istaaga waa meeshii laislam waxbaa kasoo geli kara labadii nin markay baxeen oo meeshii tageen oo habeenkii la maraya ayaa ninkii muhaajiriga ahaabaa seexday kii ansaariga ahaana waardigii buu hayaa salaad buu iska galay ansaariga isagoo waardiga haya waana waardiya salaadna wuu tukanaya ninkii dhaartay ee raadkooda ku taagnaabaa marka yimid markuu arkay ninkan bidhaantiisiiyo muuqaalkiiyo inuu insaan yahay ayuu wuxuu gartay ninkani inuu rag ciidan awaardi u yahay ila waa la garanay mar alla markuu gartay buu leef leefkii watay buu marka ku ganay leefkii buu ku dhuftay leefkii markuu ku dhacay ayuu saxaabigii intuu iska siibay buu ayar salaadiisii iska watay haddana mid labaad buu ku dhuftay wuu iska siibay kii labaadna salaadiisii buu iska watay ku saddexaad buu haddana ku dhuftay haddana ayar intuu iska siibay buu damba kama gelin oo salaadiisi iska watay iska rukuucay oo iska sujuuday oo salaadiisii u dhamaystay hadhow markuu kii saaxiibkiiya soo kaca u arkay ninkii oo dhiig ka socda oo maxaa ku dhacay ii toosin wey warnigo aayad suurad aada u macaan baa ii socotayo inaan iska kala gooyo ma rabin buri inaan iska kala gooyaan nacay xadadkaasi wuxuu dhacayaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bay labada saxaabi la socdaan inuusan nebigu ka warhelinna maba dhici kartaba sooma maxaa meeshaa ka muuqda marka nin saxaabiya oo saddex leeb ku dhaceen oo haddana salaadiisi iska wato leeb jidka ku dhacay dhoorsoo dhiig kama keenayo qacaar dhiig waa ka keenaya bal dhiig socdaa imaanaya hadduu kii hore keeni waayo ka labaad inuu keeno waa qasab hadduu ka labaad keeni waayo ka saddexaad inuu keeno waa qasab saxaabi dhiig ka socda tukanaya soo maha marka ha saas maana waana xadiidka ay ku dhisaan culimada qaba dhiigga bini aadamka jirka qaybihiisa kale kasoo baxa inuusan nijaaso ahayn kuwa qabaay xadiiska ay daliishadaan weeye muhimmadu laakiin hadda taas mehe ujeedadu waxay ahayd dhiigga socdee jidhka ka socdaay ma jebiyo waysada ma jebiyo halkaas macnaha u daliishanaya xadiiskaas ayaa loo daliishadaa saas macnaha ayib wanawaaqidun wanawaaqidu kuwa buriya liwuduu'inaa waysadanada buriyaayey qad buyinat waa la cawadeeyey nawaaqidaas bilmadyi baa lagu cadeeyey aw amase nawmin hurdo macalmayalaani iilasho lala qabo hurdo ruuxii la iishay oo yani waxoogaa oo istiqaamadii ka tago manaha dareenkiis tegsiyo xadathun ayaa waysada buriya maxadathun wey waxyaalaha waysada buriyaay yani xubinka xagga hore iyo xagga dambe ama xagga hore kasoo dhacda xagga badan wa masu lfarji iyo farjiga taabashadiisa masigaasoo kaana ahaaday bishahwatin shahwa sababte maca aklinaa cunideenna lala qabo min laxmati albucraani geela hilibkiisa aan wax ka cun laa maya laadaas ka zaa'ida wey macnaha laa maya laysa muusan ahaanin lamsun taabasho linnisaa'i dumarka la taabtahay binaaqidin mid wax jabiya ma ahanin waysada jabiya cala raajix wey macnaha laa qay'a mantagna ma ahaanin binaaqidin mid isaguna wax jabiya laa dama dhiigna ma ahaanin binaaqidin isagana mid waysada jabiya dhiiggaasoo daama daa'imay fii sayalaanin dareer iyo socosho yani dhexdeed ku daa'imay oo dareeriyo shirka ka socda macna hada bilahi tawfiq wsal allah wslam ala nabiyina mxamed wala ali sabi wslam